kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii elayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno khayraadka la sheego inuu ku jiro dhulka soomaaliya waxaa la sheegaa in soomaaliya ay leedahay khayraad dihin oo dabiici ah waxay leedahay laba webi jubba iyo shabeelle oo aan laga faa'iidaysan marka la barbar dhigo sida dalalka caalamku ay webiyada uga faa'iidaan dhinaca wax soo saarka beeraha waxaa kaloo ay leedahay bad uu kalluun ka buuxo iyo macdan kale injineer yarow shariif aadan oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha tamarta iyo macdanta horeyna agaasimo uga soo noqday wasaaraddii macdanta ee xukuumaddii maxamed siyaad barre ayaan weydiiyey macdanta ku jirta soomaaliya macdantaasi way taallaa hadda tangistana laga heli karaa macdanta culus macdanta laba laba nooc anwaac bay leedahay kuwa dhismaha gala kuwa oo oo oo oo oo furnitureka gala kuwa maaragtay oo loo adeegsado maaragtay technolojiyada haysar hay hay hay haya ah oo technology sida maaragtay qamar sinaaciga cirda loo diro cirka loo diro oo loo adeegsada ayaa jira waxaana wadanka waa yaaliin injineer yarow ayaa dhinaca kala sharaxaya sida macdantu ay ugu firirsan tahay gobolada soomaaliya gobol kastaba qeybay lagu ammaani karaa masalan uraniumka ka soo qaata uraniumka oo kale gobolada dhexe haddaad u fiirisid meesha ilaahay ugu bideeyey waxba uranium weeye ya uraniumkaas iyo gaasas kale oo oo oo aan la sheegi karin uraniumkan qualityga kan ugu fiican soomaaliya waa ka maxaa yeelay de annaga geologian xilligayni markaan shaqayn jirnay kuwa value ahaan qiimo ahaan ugu qiyaam ugu qiimo badan uraniumkan wuxuu ahaa kan brazil iyo france haysato australia australia haddii loosi barbar dhigo marka kan soomaaliya qiimihiis wada xdigaas marxuum maarata xuseen cabdiqaadir qaasim allah yarxamo waktigaasaa jiri jiray taas waa uranium thorium aliyowgeelle iyo dhulkaas oo ku jiro oo kale masalan ka dhig even diamonda iyo tangistar dahabka waa laba nooc wey tangiskan le dahabka cad baa la leeyahay marka dahabkaas cad waddanka waa yaalin maxaa la yidhahdaa baydhabo ma aha dinsor iyo dhulkaas iyo haddii la baaro waa laga helaa macdintaas oo culeyska caparka oo kale caparka annaga maarag sedimentary rocks yani dhagxaantiiyo saddex meelood bay u kala baxdaa sedimentary rocks iyo igneous rocks iyo metamorphic rocks marka sedimentary marka dabeel ay dhacdo ama roob ou dhaco waa isku soo xaqaya meel godon buu isu keenaya nugaal oo kale macdan khaas bay leedahay senaag macdan khaas bay leedahay somaliland macdan khaas bay leedahay jubbooyinkaas macdan khaas bay leedahay macdanta lama soo koobi karo baka curyaha soomaalida waxay tiraahdaa curyo boqol iyo afartan iyo iyo boqol iyo toban iyo afar curyo waaye macdan kasto mid kasta waa ka qiimo badan tahay masalan yani piso quarts oo kale piso quarts dadka geologiinta yaqaaniin reer hargeysa ilaahay ugu bineeyey maaragtay kaas waxaaba dhagxaantaas ha deertaan haddaa london aad tagtid oo dalxiis aad u tagtid maadaam tuso aad tagtid dhagaxa ugu qurux badan ugu weynaa ya wadankaas waxa waxaa laga soo qaaday soomaaliya laga soo qaaday maadaam tuso buu yaalla beled weyne meel zoono dhowr macdan bay leedahay oo aniga halka aan kaaga sheegi karin dhismahay geli karaan siyaano sanaacaday geli karaan decorationkay geli karaan wax kastay geli karaan kismaayona waa dhulkaas waa saas masalan kasoo qaado berbera iyo berbere iyo berbera magaalada berbera hadday soo qaadato iyo kismaayo iyo xeebteeda iyo iyo majihaan dhalan meel la yidhaahdo oo boosaaso agteeda ku taalla afartan kilomitr inay u jirtaan umalaynaya oo talyaanigii hore wax ka qodi jiray ilaa maaragtay dhowr hal kilomitr laba kilomitr dhulka hoosii laga qodi jiray still macdankaas waa yaallaa laakiin waxay u baahayna ragay u baahan tahay buu yidhi kii soomaaliga wuxuu yidhi hadday rag u baahan tahay macdanta lagu sheego soomaaliya waxaa ka mid a dahabka noociisa cad iyo nooca madow waxaana markhaati ka ah in degaano ka mid ah gobolka sanaag ay dadku dahabka ka raadsadaan buuraha dhowaanna waxaaba dadkaasi ay ku dirireen dahab lagu arkay biyaha waadiyada buuraha sanaag saciid cabdalla guuleed waxa uu ka mid yahay dadka ku nool gobolka sanaag way aragnimada u leh arrimaha degaanka gobolka qadka teleefonka ee magaalada ceeregaabo ayaan kula xiriiray wuxuu kasii jeedaa degmadan ceeregaabo oo usii jeeda dhinaca badda oo dhan inteeda badan dhulku waa dhul dahab weeyaan oo macno fara badan ku jirta dadkuna aada iyo aada muddo fara badan ay ka faa'iideen oo wax badan ay ka heliyeen marka meeshu way jirtaa waa meel macdantaa sida goobaha uun dahabka laga helin bay ka mid tahay marka marka xogtaad ka haysaan dadkan dahabka qota ama dhagaxdaa qota ma dad iskooda isu abaabulay oo deegaanka ka taga oo buuraha wax ka qota oo waxa ay soo helaan iibsadaa ma dad abaabulanba bal haddaad sawir ka bixiso qaabka macdantaa dadku uga faa'idaystaa kolliba dahabka waa laga no waxna macdanka waa doobtiga waa wax hoose waxna waa wax iska ogada saaran oo next baa la yidhahda dahabka nextka iska dusha ee sida yar loo helayo ama qalab yar loo isticmaalayo loo heli karayo mid abaabishana ma jirta wadad iyagu maarata iskood u shaqo tegayo oo iska foog tegayo midda wuxuu usoo heleeyo xilligii ha wax keenayo waa dad ilaahay kala saaranayo maarata iska sidaa weeyaan laakiin cid abaabile ma jirto marka waxa ay soo helaan xaggee u suuq geeyaan marka waa dahab oo dahabkida caalamkeeda iibma waayo dadkii iibsanayay baa iyaguna dhex socda oo dhex maraya oo qofku markuu soo helaba markiiba waa laga iibsanayaa oo dad iibsadaa jira iyadana ganacsigiibaa dhex soconaya injineeyarow shariif aadan ayaa ka warramaya dahabkan lagu arkay buuraha sanaag ee roobku uu soo saaray dahabku waa nooc hadduu buuru yahay roots wey hadduu oo oo waadi yahay waxa weye sedimentary rocks waay waadi waa taqaanaa oo aniga waxaan xasuusanahay mar oo oo ka imid barian ka imid geologiana isla soconay baabuurka markaan kasoo tillaabsanay waadigii biyo intee lacag geedii kuwaas ay wataan buurahaas hadday ku dhacaan roobkaas oo mihigaana wuxuu soo jebina buurahaasi macdantaasuu soo jebina marka waxay u imaanaysaa daadadkiyaa keenaya hoos baa imaanaya marka ninka reer baadiyaha markuu dahabkaas u arko isaga wuxuu u malaynayaa fadhigii dahabka inuu meeshan yahay maa buurahaasa la raadsadaa buurahaasa la raadsana wadankii qani waaye aw bare waa taqaanaa xadkan somalilan la leedahay ethoobia waaye annaga markii mengisto noolaa markii geologin baan ahayn macdintii dahabkan baarin researchi aniga jaamacadda london aa kasoo qaatay aw bare ahaa aw barean kasoo qaatay ciiddaas oo dahab ku jirto oo qualitygiisa u fiican buurahaas ma ethoobia buuraheeda aaday u waaweyn yihiin waayo waagii oo maaragtay volcanos ku socday dhowr buuro dhowr macdan ay leedahay waa soo guraysa waddankaas intay isu soo shubaan jubbooyinkaasay ku soo shubaan professor cabdi siyaad camey waxa uu maadada cilmiga dhulka iyo waxa ku jira ka dhigaa jaamacadda university of western cape ee duleedka magaalada cape town ee dalka koonfur africa waxauu la soo shaqeeyey shirkado dhagxaanta qaaliga ah ka baarayay somalilan wuxuuna si gaaraa daraasad ugu sameeyey qaar ka mid ah macdanta gobollada dhexe ee soomaaliya waxaan weydiiyey inta ay la eg tahay macdanta laga sheego soomaaliya walahi de dhibka jiro waxaa waaye soomaaliya macdan badan lama qiimeyn macdamo waxaa jiro laba macdan oo gobollada waxa ku jiro xeelbuur oo kale iyo uraniumka iyo dhagaxa burjikada labadaba master iyo b h d an ka sameyn cilmi baarisaan ka sameyn laakiin waqooyi macdan badan aan baaro meelo badan macdan ku jiraan waa loogiya madahab platinum other mineralska laakiin ilaa hadda wax la qiimeyo lik intaasaa ku jirto ma jirto laakiin waa jiraan sanaag meelo badan oo dahab waxaan ka helna waa jiraan laakiin waxay u baahan yahay in la qiimeeyo intay la egyihiin inta ounce oo laga soo saari karo in la ogaado soomaaliya dhibaatadana haysta waxa waaye dhulkii macdanta ku jirtay qabiil qabaa'ilaha kala degan dawlad awood loo ka shaqey karto sidii dawladnima u shaqeynayna ma jirto qof kastoo iska imaa ajnabiga xataa iska qoto oo iska daldalanaya macdantii waddanka dawlad awood loo ka celi kartana ma qabno dhibaatadaasaana haysta laakiin runtii sanaagaa sheegaya soomaaliya meelo badan oo macdanta ay ku badan yihiin sida somaliland dhinaca puntland dhinaca bay bay area gobolla dhexe jubbaland meelo badanaa macdan iyo basaba ku jiraan laakiin waa nasiib daro waa ka gaajoonna dawladaan u baahannahay oo ka shaqey karto khayraadka waddanka inay usoo saarto waddanka dadka inay usoo saarto iyadoo shaksiyaed lama raba inay iyagu iska maamushaan oo jabkood ku shuftaan soomaaliya dhaqaale ahaan waxay hadda ku tiirsan tahay dhaqaale aan habaysnayn oo ay maamulaan shariikado gaar loo leeyahay oo aan raacin xeerarka ganacsiga ee dalalka adduunka ay degsadaan dhaqaalaheedu waxa uu si weyn ugu tiirsan yahay xoolaha nool lacagaha ay qurba joogtu u diraan eheladooda ee xawaaladaha la marsiiyo iyo isgaarsiinta dhinaca kale soomaaliya waxay leedahay dhulbeereed ka badan siddeed milyan oo hegtar oo cararsan u badan saddex kun oo kilomitir xeeb dherkeedu dhan yahay oo ah tan ugu dheer qaaradda afrika waxaana baddeeda ka buuxa kalluun macdan iyo shidaal barasare axmed muumin warfaa waxa uu ku takhasusay cilmiga beeraha muddo afartan sano ka badan ayuu ka shaqaynayey waxaana uu muddo dheer wax ka dhigayey jaamacadaha maraykanka kalluunka hadda maasha allah maasha allah kalluunkaad arkayso tuuna fish iyo dhulkaas laleeyahay waxa uu wuxuu kasoo kasoo shiraacdaa muxuuah ilaa koonfur africa soomaaliya u ku rimaa ilaa wuxuu ku dhalaa qandaliya xaabiya dhulkaasuu ku dhalaa maalse marka soomaaliya iyo badda cas iyo badda madow labadaba waan leenahay alxamdulilah soomaaliya khayraada alla isugu geey maaragtay shirkii madasha aragtida shirkii madasha aragti wadaagga ee uu macadka heritage fadhigiisu yahay magaalada muqdisho ugu qabtay jabuuti aqoon-yahanka iyo qaar ka mid a haldoorka soomaalida ayaa waxyaabihii lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa daraasado laga sameeyey khayraadka badda soomaaliya cabdiraxmaan kulmiye ayaa ka mid ahaa aqoon-yahankii halkaasi ka hadlay baddeenu waxay tahay meelaha ugu khayraadka badan konton iyo afar meelood oo la qiimeeyey oo baddeena la mide badweynta hindiya waxaan ka galnay afraad badda cas ama gacanka cadneedna waxaan ka galnay afraad baan ka galnay surveys la sameeyey oo oo maraakiib samaysay oo soomaalidu marka ay dowladda soomaaliya ay ay dalab dalabtay waxaa lagu ogaaday baddeena in laga soo saari karo laba boqol oo kun ilaa shan boqol oo kun oo tan oo kalluuna sanadkii iyadoo aan khayraadka wax la yeelayn malaayiin qof oo soomaaliya ayaa badda la geyn karaa oo badda maaragtay lagu jaahin karaa laakiin waa ka gaajaysannahay haddii lasii horumariyana maaragtay wax badan buu wuxuu ka qayb qaadan lahaa horumarinta qaran ee dalka
inkastoo ay caqabado dhinaca amniga ah haystaan oo aan horeyna looga faa'iidaysan haddana soomaaliya waxaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay dalalka hodanka ku ah kaydadka shidaalka cirin oo lagu qiyaaso in ka badan boqol iyo toban bilyan oo fuusto waxay juqraafi ahaan dhacdaa marin muhiim u ah isu kala gooshka maraakiibta dunida wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda federaalk ee soomaaliya injineer cabdirashiid maxamed axmed ayaa iiga warramay waxaa lagu ogaaday baaritaanada ilaa iyo hadda lagu sameeyey shidaalka soomaaliya
waad maaqsanta codad baaritaanka shidaalka soomaaliya waxa wuxuu bilowday intaysa soomaaliya xudnimada qaadan sanadkii kun sameeyey ayaana bilaabay waxaa bilowday shirkad loo yaqaano sinsilef oo maraykana waxay ka bilowday dhulka soomaaliya min waqooyi ilaa koonfur inta badan way baartay baaritaanadii la sameeyey waxaa l waxaa la sameeyey test danaha qaarkeed waxaa laga qoray ceeral shidaal oo tijaabo ah qaarkood waxay noqdeen iska daraa qaar waxay noqdeen waa laga helay shidaal oo rasmiga laga helay daatooyinkii la helayna waxaa lagu howlgeliyey waktigii xilligii labadii hamsa bar ay jirtay shirkado waaweyn oo u badan maraykan iyo israel oo loo loo qoonteeyey inay qaataan dalawya dhulka soomaaliya qaarkoodna waxay heleen shidaal ganacsi geli kara burburkii kadib markii soomaaliya ay bur ka dhacay dhammaantood shirkadii waaweynaa waxay uga baxeen waxaa loo yaqaana force major force majortiina ilaa hadda way ku maqan yihiin dhulka soomaaliya markii la ogaaday in amaanka iska xumaaday dowladdii federaalka soomaaliya markii la aasaasay xilligii madaxweyne xasan sheekh waxaa baaritaan lagu sameeyey badda soomaaliya badda soomaaliya waxaa laba shirkadood baa baartay labada shirkadood baa baartayna waxaa lagu ogaaday qeyb kamid ah badda soomaaliya laga soo bilaabo kismaayo ama jubbaland ilaa iyo hobyo galmudug aa la baaray baaritaanka la sameeyey waxaa lagu ogaaday in kayd balaaran oo shidaal soomaaliya in laga helay waa la heli karaa kayd laakiin waxaa lagu burguraynaa marki la qoro oo lasoo saaro ilaa hadda wuxuu joogaa macluumaad laakiin lama soo taabano lama dhiho shirkad hebelaa la siiyey shidaal laga helay soomaaliya laakiin macluumaadki waxay tusayaan oo kabiyadii la helay in in laga helay magacyo uu ku jiro shidaalka oo laga helay badda soomaaliya marka isbarbardhig ma ku sameeyeen shirkadaha shidaalka soomaaliya ay heleen iyo meelo kale oo dunida ah shidaalka laga helay markay xajmi ahaan fiiriyeen wax isbarbardhiga hoy ku sameeyeen ma jiraan oo ay leeyihiin haddii la qodo tusaale ahaan wadan hebel shidaalka kasoo baxa iyo soomaaliya isku mid noqon kara shidaalka laga helo badda wadamada afrikaanka kasoo qaba wadamada midoobey mozambique iyo tanzania iyo xataa kenya waxaan waxaan shirkadaha iyo aada iskansan yihiin keedka shidaalka soomaaliya ku jira inuu ka badan yahay intaas oo dhan injineer yarow shariif aadan ayaa isna ku daraya isbarbardhigaasi shidaalka soomaaliya ee uu wasiirku sameeyey markii hore adig intaan redseal ousan samaysmin labada dhinac u fiirso cadan iyo soomaaliya haddii laisku geeyo waxa weeye hal dhuulow noqonaya dhulkaas markuu kala go-ay betroolkii oo sacuudiga oo uu yaalay iyo betroolkan soomaaliya yaallo keyna ka tiro badan for this reason nabadgelyo la-aanta imaanayso taas wey adduunya ninkuu naxariisanaya ma leh haddaadan isu naxariisanin haddaba khayraadka ay soomaalidu ka gaajaysan tahay sidee looga faa'iidaysan karaa waxaan su-aashaasii weydiiyey wasiirka batroolka ee soomaaliya injineer cabdirashiid iyo injineer yarow shariif aadan waxaa ku horeynaya injineer yarow
waxaan rajeynaynaa waxaad bishii february waxaan soo bandhignay macluumaadka soomaaliya kusoo bandhignay london oo shirkado badan oo caalami ay kasoo qaybgelin islamarkaasna ay aad usoo usoo jiidatay macluumaadka khayraadka soomaaliya ku jira shilaal iyo iyo iyo macdinteeda kale ah waxaan rajeynaynaa insha allah dhawaan in aan shirkaas oo kale mid ka weyn ku qaban doono magaalada houston ee dalka maraykanka oo aan caasimada shidaalka adduunka oo aan leenahay waan leenahay waxaan waxaan kusoo jiidan kartaan shirkadaha caalamiga ah ha noqona kuwa maraykanka iyo kuwa qor galbeedka iyo inta damayda soomaaliya dhawaan waxaan soo bandhigi doonaa xirmooyin shidaala oo aan isleenahay waxaan waa waa waa udan soomaali iyo shirkadaha nabadsan doono insha allah daata oo oo soo jiidan karta shirkadihii waaweynaan ugu dhiigadan ee soomaaliya maalgashaan waan haysanaa mawqaca ilaahay ugu abuuray soomaaliya oo ah strategic indian ocean dadeeda haddii maanta shidaalka ka ka baabto uma baahna in ay soo keento oo waxaan toosaa loo sii iibgeyn karaa adduunka intiisa loo loo loo loo sii diri karaa meeshaas waxaan isleeyahay in la yidhaahdo in ummadda soomaaliyeed ay ka faa'idi doonto oo usan khasaare ku noqon doon ku keeni doon dadwadaha qaarkood loogana bixi doono saboolnimada ummadda soomaaliya muddo dheer haysata marka raadiskaasi niman la helo aqoon-yahano oo encourage lagu sameeyo diyaaradoo ha lasoo ijaaro shirkado waa la yaqaana shirkadaha badanaa waxay joogaan south africa ay joogaan badanaa waxay joogaan maaragtay maraykan ay joogaan laakiin as african ahaan shirkadaha maaragtay macdinta ay baaraan waxa ugu badan dadkan south africa jooga wey ragaa loo baahan yahay ma aha macdana yaala yaala ma aha sheekadaas ma aha kolley aniga maaragtay kolley waxaan kala talin lahaa waddanka khani waaye mustaqbal fiican uu leeyahay soomaalidiina ma badna laakiin tiradooda aday u yartahay wayna isfahmaan cadaalad la hela sinaan la hela haddii taa la waayo macdan lama helayo sida aqoon-yahanka ay sheegeen inkastoo ay soomaaliya caqabado hor yaalaan muddo soddon sano ku dhow haddana waxay leedahay khayraad ay dunida u yaboohi karto haddii maskax iyo muruq ay dadkeedu isugu geeyaan nabadgelyadana laga shaqeeyo intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegnay khayraadka soomaaliya intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo